barlamaantinkii boosaaso ayaan ka warbixiyay arrinta iyada ah dad uwey waxay ahayd in la sii wado lana sii xoojiyo xiriirkaas xoogan ee ka dhexeeya puntland iyo imaaraadka dhanka amniga taakurada ciidamada iyo codsi aan u gudbino ku saabsanaa inay naga taageeraan mashaariic kale ee la xiriirta dhanka caafimaadka waxbarashada iyo biyaha sidoo kale dabcan markaa meesha tagaynaan waxaan la kulmay dad soomaaliyeed oo runtii cabsi badan ay ku jirtay kana aadna uga walwalsanaa xaaladooda ku noolaashaha imaaraadka iyo xiriirka ganacsiga iyo shaqooyinka dhulka ay ku haysteen dabcan haddaan meesha tegina daco maxamed door baa iga furaa inaan arrintaas aan ka hadlo madaxda dowladda imaaraadka kala hadlo ee dadkaa soomaaliyeed ee muddooyinka meesha ku noolaa sababka ku noolaa hortooda meesha ku dhasheen ganacsiga ku leh ka shaqaysta in la wanaajiyo oo waxshidaha aysan aysan ku imaanin waxaan kaloo runtii meesha u tagnay arrintii muddad soo jitabaysay ahayd bamaarinta dekada boosaasood hay-addii gacanta ku haysay dalka imaaraadka baby world iyo piano hawshaasina meel fiican bay maraysaa waxaan rajeynayna waqti aan dheerayn u dhow aada u dhow lagu dhawaaqi doono kamari ku guulaystay tandarkii baa ku maraya meesha u dambeysay balaarinta dekeda insha allah iyana waxaan rajeynaynaa in hawshaasi ay guul ku dhamaato shaqadiina ay bilaabato waan ku faraxsanahay marka runtii socdaalka meesha aan ku tegay oo ahaa mid miradhala mid guul kusoo dhamaaday mid runtii wanaajinayay xiriirka puntland iyo iyo imaaraatiga sidoo kale xiriirka soomaaliya iyo imaaraatiga wixii door oo naga aadan inaan ka qa ka qaatahay waa midaan aada ugu faraxsanahay runtii waxaan dadka reer puntland kula dardaarmayaa inay mar walba ay ilaashadaan midnimadooda puntland ayadaana huran ayada ayaan ugu filan waxaan rabaa marka in haddii ay jirto cid meel kale u hanqal taagaysaah waxaan runtii haboonaan lahayd inaad qof meel kale u hanqaltaagaya inuu meesha uga aadayo u aado intii joogaysaana inay imaanka isku jalisto oo ay wanaag iyo xobsugu joogto ayaa runtii aan jeclaan lahay puntland waan isku filan tahay waan isku kalsoon tahay waan isku tashanaysaa insha allah haddii laha yidhaha aada yaad baad umahadsantihiin mar kale soo dhaweyntiina guuriya khayr baan rajeynayaa midnimaan rajeynaynaa horumar ayaan rajeynaynaa nabadgelyo ayaan rajeynaynaa waa mahadsantihiin madaxweyne cabdiweli adiga iyo madaxda ugu sarreysa qaranka arrintan imaaraadku waa ku kala aragti duwantihiin marka taas micnaheedu sooma ahan hadda wax xiriir oo idin dhexeeya ama xiriirka idin dhexeeya inuu xumaaday maya muxuu xumaanaya xiriirku wanaag badan baa naga dhexeey annaga dowladda federaalka wax dhibaataa una dhex yaalaana ma jiraan madaxa dalka u saraysana saaxiibo dhow baan nahay laakiin dinta puntland waa dinta puntland anu waxaan ahay madaxweynaha puntland maa madaxweyne soomaaliya maaha waxaa la ii doortay inaan dadkan horumarkooda nabadgelyadooda inaan ka shaqeeyo dantaasina marka meel kasta oo ay nala gashaan insha allah waanu u tegaynaa waana waana maaragta u aadayna dilahay
rtn ayaan ka socdaa madaxweyne waxaa saameyn badan yeelatay shir saxaafadeed aada imaaraad ku qabatay oo hadal ku jiray oo ahaa muqdisho waa qayb ka mid a soomaaliya laakiin soomaaliya ma ahan muqdisho qof walba dhinac ayuu u jiitay hadalkaasi maxaa ula jeeda adiga intaas micnaa fahmi kara baa jirta
laakiin waadax ka dhig madaxweyne ujeedana baa fahmi kara intaa micnaheedu waxaa weeye soomaaliya oo dhan muqdisho keligeed ma aha muqdisho keligeed baa soomaaliya oo dhan ma aha waa intaa waa adeer macaan waxaana micnaha kusii jiraan uu yahay dalku waa ballaaran yahay waa federaal weeye wax kasta oo deeq caalamiyo kastoo timaada gaadid baa imaanaya baror baa imaanaysa dhaqaala imaanaya horumar baa imaanaya mashaariic baa imaanaysa haddii ay ahda wax walba muqdisho dad waxaa weeye soomaalidu marka sida la sumayn lahaa dhib bay noqonaysaa waxaa loo baahaya dalka in loo adeego dhammaantii aan lagu mashquulin caasimadda keliya systemkan ah hal caasimad hal degmo hal gobol inay dalku waxyaabihii dalku ku burburay ka mid tahay marka waxaa weeye in la fahmo dalku inuu federaal yahay mas-uuliyadda la wadaago lana wadaago sidoo kale baawarkana la wadaago awooddana la wadaago mas-uuliyaddana la wadaago intaasu weeye intaas in la fahmaa loo bahay waa la fahamsan yahay somaliya mudane madaxweyne dadba waxay kugu yeeraan dallis khabar isutashi eree noocaasa iminkana doorashooyinkii puntland baa soo dhow oo laba kun iyo sagaal iyo toban wax yar baa ka haday haddii codsi uu kaaga yimaado shacabka puntland ku aadan inaad mar labaad hogaamisid yaad ugu tahay doorashada
waa dad waa mahadsan yihiin haddii erada sheegayso waa mahadsan yihiin haddee waxaa weeye arrintaan waa- waan sheegado waktigeeda ayaan ka jawaabi doonaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waxaynata hadda waxaan ku mashquulsanahay difaaca dalka iyo horumarkiisa marka doorashada marka waktigeeda la gaaray adii walba waxayna tahay eesaanta sicirkeeda doon insha allah